iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee korintoska labaad waayo waxaynu ognahay haddii gurigeenna dhulka ee taambuug ah uu dumo inaynu ilaah xaggiisa ku leennahay dhismo mana aha guri gacmo lagu sameeyey waase mid jannooyinka weligii ku jira kan baynu ku dhex taahnaa innagoo u xiisoonayna inaynu huwanno rugteenna xagga jannada ah haddii aynu huwannahay laynama heli doono innagoo qaawan haddaba kuweenna taambuuggan ku jira waynu taahnaa innagoo layna culaysiiyey ma aha inaynu doonayno in layna qaawiyo laakiin in layna huwiyo si ay noloshu u liqdo waxa dhimanaya maxaa yeelay kan waxa kan inoo sameeyey waa ilaah kan carbuunta ruuxa ina siiyey haddaba mar walba waynu kalsoonnahay innagoo og in intaynu jidhka ku jirno aynu rabbiga ka maqannahay waayo waxaynu ku soconnaa rumaysadka ee ma aha aragga waynu kalsoonnahay oo waxaynu ka jecelnahay inaynu jidhka ka maqnaanno oo aynu rabbiga la joogno sidaa daraaddeed haddaynu joogno iyo haddaynu maqnaannaba aad baynu u doonaynaa inaynu isaga ka farxinno waayo dhammaanteen waa in layna wada muujiyo kursiga xukumaadda ee masiix hortiisa in qof kastaa helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share jacaylka masiixa ayaana qasba sidaa daraaddeed annagoo garanayna cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa laakiin ilaah waannu u muuqannaa waana rajaynaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno annagu haddana isu kiin ammaani mayno laakiin waxaannu idiin siinaynaa waxaad aawadayo ku faantaan inaad lahaataan waxaad ugu jawaabtaan kuwa wejiga ku faana ee aan qalbiga ku faanin maxaa yeelay haddii aannu waalannahay waa ilaah aawadiis haddii aannu miyar qabnona waa aawadiin waayo jacaylka masiix ayaana qasba annagoo tan xisaabna inuu mid dhammaan u dhintay sidaa daraaddeed ayay dhammaan dhinteen isagu wuxuu u dhintay dhammaan in kuwa noole aanay u sii noolaan nafsaddooda laakiin ay u sii noolaadaan kan aawadood u dhintay oo u sara kacay nolosha cusub taa aawadeed tan iyo haddeer ninna jidhka ku garan mayno inkastoo aannu masiix jidhka ku garan jirnay haddase isaga sidaas u sii garan mayno sidaas daraaddeed haddii qof masiix ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeene laakiin wax waliba waa xagga ilaah kan inagula heshiiyey masiix oo na siiyey adeegidda heshiisnimada taas waxa weeye ilaah duniduu masiix kula heshiiyey isagoo aan dembiyadooda ku xisaabaynin oo noo dhiibay hadalka heshiisnimada wacdinta heshiisiiska sidaas daraaddeed ergo ayaannu u nahay masiix aawadiis sidii ilaah oo idinka baryaya xagga yaga masiix aawadiis waxaannu idinku baraynaa ilaah la heshiiya wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi noqdo aawadeen inaynu noqonno xaqnimadii ilaah ee ku jirta isaga